لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحكم بالعبانية بلوغ سورة القيامة سورة القيامة مكية آيات كذو وفرتنا آيات waa suuradda toddobaatan iyo shanaad xagga suwarka tiradooda usluubkii qur-aanka makiga u hadli jiray ayay suuraddanna u hadlaysaa suuraddani waxay ku bilaabanaysaa qasam iyo dhaar lagu dhaaranayo maalinka qiyaamada lagu dhaaranayo naf nafta lawaamada ah dhaartaasi waxay tahay inuu bacfiga iyo isu soo saariddu xaq ay tahay intaa markii laynoo sheego kabacdi suuraddu waxay tilmaamaysaa calaamaad iyo qeyb ka mid ah calaamaadka maalinka qiyaamada kabacdi suuraddu waxay ka sheekaynaysaa qur-aanka kariimka iyo dabdinta markii jibriil akhrinayey sidau nebigu ihtimaam iyo dadaal u saarayay inuu qur-aanka iyo casharka qabto calayhi salaatu wasalaam intaa ka bacdi suuraddu waxay tilmaamaysaa dadku inay u qeybsamayaan laba qaybood sucadaa wa ashqaa kuwa wanaagsan oo liibaanay iyo kuwo hoogay oo ayaan daraysay calaamaad bay kale leeyihiin kuwa wanaagsan wujuuhun yowmaydin naadiratun weeye ilaa rabbihaa naadira kuwa kalena waa wujuuhun yowmaydin baasira weeyaan suuraddu waxay ka hadlaysaa intaa ka bacdi can xaalil mari waqta alixtidaar qofka xaalkiisa marka lagu soo xaadiro dhimashadu iyo mowdku ku soo xaadiro qofku xaalkiisu sida uu yahay kalaa idaa balaqat itaraaqiya waqiila man raaqa ilaa akhir laayaat waxaa lagu khatimayaa suuraddan sugid la sugaya xashriga iyo macaadka adila cadcad ayaana markaa la sheegaya bismi illaahi اraxmaani اraxiim laa uqsimu qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa uqsimu laadu waa siliya towkiid laa uqsimu uqsimu waa dhaaran bay ka dhiganta waan dhaaranayaa biyowmi اlqiyaamati baan ku dhaaranayaa qiyaamada maalinkeeda walaa uqsimu waan dhaarana binafsi baan ku dhaaranayaa naftii allawaamati yaa dagaalidda badnayd laadu waa lita'kiid اlqasam qasamkan iyo dhaartaana lagu sii adkaynayaa carabta hadalkeeda waxaa caan baxay oo shuhroobay laadaas in la keeno oo la siyaadiyo dhaarta ka hor si hadalka loogu adkeeyo waxay ka dhigan tahay laadaani marka meesha la keeno lita'kiidi ilqasamna loo keeno kaannamaa hadalkanina waxaan la sheegayo soo u cadyahay bayaan u yahay inuusan ma dhaarba u baahnayn markaasaa laa uqsimu laa uqsimu waan dhaaranayaa biyowmi alqiyaamati baan ilaahay ku dhaaranayaa yidhi walaa uqsimu waan dhaaran binafsi baan ku dhaaranayaa naftii allawaama waa nafta mu'minaddaa ee taqiyaddaa ee alla ka yaabaysa allawaama waa maxay dagaalidda badan allatii taluumu saaxibahaa waa nafta qofka ay ku jidho canaanatee la dagaalanta ee kula dagaalamaysa calaa tarki daacaati daacada ka tegiddeeda maxaa waxaan uga tagtay naftiisi baa la hadlaysa maxaa waxaan u samayn weyde maxaa cibaadadaas u qaban weyde waxay kaloo kala dagaalamaysaa ficli muubiqaat dembiyada qofka halaaga falideeda nafta qofta nafta qofkay ku jidha ku canaananaysa weeyo waxaa maxaa u samaysay oo waxaa maxaa u tiri oo halkaa maxaa u tagtay oo waxaas iyo baddaa maxaa u gashay annafs allawaama baa la yidhahda jawaabulqasamkii marka waa maxduuf taasaan ku dhaartaye latubcahunna walatuxaasabunna laydin soo saareen oo laydin soo saareen oo laydin xisaabiyeen oo laydin xisaabiyeen wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ayaxsabu linsaanu suuraddaani waa suurad gaaban laakiin aad macnaheedu iyo cilmiga ku jiraa u ballaaran yahay ayaxsabu linsaanu insaankuma wuxuu u malaynayaa an lan najmaca inaanan jamcinaynin cidaamahu lafihiisa insaankuma wuxuu u malaynayaa ma wuxuu malaynayaao filayaa an lan najmaca cidaamahu cidaamtu waa maxay waa lafihiis insaanka hadda qof kasta waa insaan laakiin hadda kii kaafirka ahaa baa loo jeedaa almukadib lilbacthi waannushuuri beeniyey isi soo saaridda iyo isi soo nashrinta insaankaa gaalka ma wuxuu u malaynayaa allan najmaca inaanan jamcinayn cidaamahu inaanan karin lafihiisii intay baaba'een ee kala tageen ka bacdi inaan soo ururinno oo soo jamcinno saamayuu u malaynayaa marka nin baa inta nebiga u yimidba wuxuu ku yidhi kayfa yajmacu allaahu alcidaam see ilaahay lafahan u soo jamcinaya sa aayaddaana la soo deji iyadoo isagii lagu radinaayo ayaxsabu linsaanu an lan najmaca cidaama balaa baa ilaahay inaana soo jamcinayn iska dhaafe waa soo jamcinaynaa najmacuhaa qaadiriina xaalaanu nahay kuwa awooda ama kunnaa waxaanu ahaanay qaadiriina waa laba icraaboode kuwa awoodaanu ahaanay kuwa awooda ayaanu nahay calaa an nusawiya inaanu sinno banaanahu xubnihiisa adraafta farihiisa adraaftooda meeshaas sare ee faraha foodooda saraha inaan soo jamcinno oo soo celinno ayaanu awoodnaabaa ilaahay leehay oo xubnihiisa kuwa ugu yaryar iska baddaa kuwa waaweyna inaan soo jamcinno ayaanu awoodnaa iska baddaa kuwa waaweyn albanaan baa laydhaha inaan ekayno sideeda ka dhigno macnaha weeyaan xubnihiis faraha madaxyadoodii faraha maxaa loogu soo halqabsada limaa fiiha min qaraabati alwadci wa diqati sunci sancada ku jidha cajaa'ibteeda iyo qaabka loo sameeyey qari say cajaa'ib u tahay ayaa loogu soo halqabsadaa laleeyahay farahan foodooda waxaa ku jira qoolaabiyo cajiib ah oo qof qof kale u fara eg uusan jirin uusan dhulka dushiisa saarnayn faraha meesha marka saa la yidhaahdo faraha foodooda waxaa laga yaabaa inaan qofku uba fiirsanba meeshaa ciddida ka sokaysa intaa farta foodeeda hore ah waxa weeyaan daliiga yaryar daliiga yaryar ayaa ah kuwa goobaabina ah kuwa sida qaansada ah kuwa sida bisha ah kuwa ma garanaysa ah kuwaba isi yihiin baa halkaa faraha ku jira oo markuu qofku saa yidhaahdo ama saa xoogaa u riixo waa arkayaa inta halkaa xarar ka muuqata iyo inta halkaas yaa daliilo ilaahay ku sameeyey subxaana wa tacaala bal cajaa'ibtaan fiiri welidaabaa maanta waxaa la yidhi qofka shakhsiyaddiisa fii haada alcasri qarnigan iyo casrigan hadda la marayo qofka shakhsiyaddiisa in la ogaado marka la rabo farahaana loo cuskanayaa faraa laga qaadaya haa qofkii farihiisa la hayey qofkii dembiilahayoo la raadinayey qofkii xogtiisa kaysanayd farahaanaa laga qaadayaa isla markiiba waa soo baxaya waxay noqotay qadiyad dee qur-aanku xilligaa fog baa la sii tilmaamay oo faraha lagu soo halqabsaday laakiin maanta waxay noqotay arrin xataa duwalul caalamku u cuskadaan qofka halkaa ma geli karo faraha ka yaallay soomana maqashaan faraha ka yaallay iyo faraha laga qaaday iyo waxa la mida maxaa yeelay khalqiga intaa tiro la eg baa qof qof u fara eg macnaha markii laga qaado uusan jirinin qof qof ku khaldamaya male si kastoo sida kale iskugu egyihiin farahan marka deliigahaas maqaarkaasaa saaran daboolkaas waxaa khuduud daqiiqa deliga yaryar ee hoose ee aada u fog mutanaahiyatan fi diqa aada halkaas ugu jidha ayaa meesha ku jira qof qof u ekaanayana ma jiro walihaada ictamadat hadduwalu sidaa darteed bay dowladuhu ictimaadeen rismiyan waxa u dambeeyo lagu kala baxayaa laga dhigay marka u dambaysana qofka farahan markii la saaro haddii xataa si kale wax noqdaan waxa weeyaan marka u dambaysa waa waxaa la yidhaha basamaad alibhaam suulka qofka adduunka meelaha marmaro garanaya marka udambaysa waa la yidhaha suulkana saax suulkana waa laga qaadaya suulku waa marka u dambaysa wey afartaa kale markii laga qaado baa suulkana saari leeyahay halka bes waddankaa intaa jeer timid iyo intaa jeer ka baxday iyo in dembi iyagu waxay u yaqaanaan ka gashay iyo in kale wakaas aa soo baxays hadda xilliganoo casharkan ku jirnobaa dad baa ayroboorka waxay ugu xaniban yihiin laba hameen iyo laba maalmood iyagoo cumrada u socda jiddo ka degay baa farihii markii laga qaaday baa waxaa layidhi hadda ka hor baa timaadeen xilligii loogu talagalay baa ka daahdeen markaasaa dib diyaaraddii loogu soo tarxiila loogu soo ceshay san gelin ilaa hadda waxay ku xaniban yihiin ayrboor kale marka iyada hadda faraqaadkan wax ka weyn bay aayaddu ka hadlaysaa ilaahay subxaanahu watacaala qofkan soo celintiisa iyo xataa meel kasta siday ahayd in lagu soo celiyo calaa an nusawiya banaana icjaaska qur-aanka marka laga hadlayana meelaha halkan lagu soo halqabsaday ka midta bal iskaba dhaafa yuriidu linsaanu ilaahay wuxuu yidhi insaanku wuxuu doonayaa liyafjura liyafjura waxay ka dhigan tahay laamtu an yafjura amaamahu liyafjura an yafjura inuu faajiroobo inuu faajirnimo sameeyo amaamahu hortiisa insaanku wuxuu doonayaa inuu faajirnimo sameeyo hortiisa iska shabkaxsadoo faajirnimo iska sameeyo oo fujuur iska daa'imo shahwaadka iska raaco dembiyada iska raaco waxa weeyaan uusan joogsan sida xayawaanka oo kale yasalu wuxuu weydiinahayaa ayaana gormow yowmu lqiyaamati qiyaamada yoomkeedu ahaada ayuu weydiinayaa waa insaanka kaafirkaa weeyaan yasalu ayaana yowmu lqiyaama waa su-aalo madax adayg uga jeedo ee hadda ujeed kale usan ka lahayn waa sidii oo kale wayaquuluuna mata hada lwacd oo kale marka liyafjura fajrigaasi biyaha tirada badanoo butaacayo xooggale loo isticmaali jiray baa hadda waxaa macnaha loo soo qaatay inuu sidaasoo kale isaguna iska socdo saasuu doonaya liyafjura amaamah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi iyadoo la radinayo kuwa inkiraaya munkiriinta ah bacfiga iyo isu soo saarka diidan fa idaa bariqa markuu iisho albasaru arag ama fa idaa bariqa albasaru basarka iyo aragu ya markuu hillaacoobo barqigaso hillaac mahayn hillaacoobidu waxma sida hillaacoo kale qofka indhihiisu markay saa iskaga soo qallacmaan iskaga soo ya iskaga soo cadcad yihiin sida hillaacoo kale ya iskaga soo taagan yihiin oo sidaas kaga wallacsiinayo aragu markuu sidaa noqdo oo wakasafa alqamaru dayixiina uu madoobaado hadda waa iftiimayaae mugdi ou noqdo oo wa jumica ashamsu qoraxdii iyo walqamaru dayxiina la ysku keeno la jamciyo maalinka qiyaamada inta la ysku keeno la nuur tiro amaba naarta lagu tuuro amaba waxa weeyaan badda lagu tuuro intaasoo tafsiirba waa jiraani yaquulu linsaanu insaanku wuxuu ku qowlayaa yowmaidin maalinkaa isaga ayna xaggeebow almafaru carar xaggee ahaada insaanku maalinkaa wuxuu dhahayaa insaankii gaalka ahaa oo faajirka ahaa ayna almafaru ayna almahrabu cararid xaggee aad meel loo cararo waa xaggee yuu ka cararayaa xaggee baan ilaahay uga cararaa cadaabkan ilaahay soo wado xaggee baan uga fakadaa cadaabka laftiisa xaggee uga cararaa ayib dhibaatadan xaggee uga badbaadaa ayna almafaru ilaahay wuxuu yidhi kalla ka aal weeyaan carar dalbidiisa aad dalabto ka joog ma la helayo hadalkaa ka joog aynalmafaruda ah laa wasara laa wasara malja ma ahanin meel la magan galo iyo meel loo cararo maysan ahanin mid cadaabka ilaahay kaaga kaalmeeyaa ma ahanin ilaa rabbika rabbigaa intii ka ayuu ahaaday yowmaidin maalinkaa isagaa almustaqaru sugnaanshuhu makaanu sugnaanshuhu rabbi intii ka ah ayaa masiirka iyo marjica khalaa'iqda oo dhan halkaasu ahaanayaa meel kaloo la magan galo iyo meel kaloo loo cararayaa ma jiro waa aakhirada axwaasheeda weeyaan waxa maalintaa dhacaya weynankooda weeyaan ilaa rabbika yowmaidin ilmustaqaru waanna ilaa rabbika almuntaha oo kale wey waanna ilaa rabbika alrujca ilaahay xaggiisaa noqoshadu haqti saasoo kale weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yunabau linsaanu insaanka waa loo warramayaa yowmaidin maalinka isagaa yowmaidintaa dee tanwiintu intaasoo arrimood maalinka ay dhacayaan insaanka waa loo khabrayaayo waa loo warramayaa bimaa qadama waakhar bimaa kii qadama uu hormarsaday waakhara wa bimaa akhara iyo waakhara wuxuu hormarsaday iyo wuxuu gadaal marsadayba acmaashiisii tii yarayd iyo tii weynaydba ama bimaa qadama wuxuu hormarsaday adduunka intuu noolaa hormarsaday wamaa akhara wuxuu gadaal marsaday intuu dhimashadiisa ka bacdi yaa uu gadaal marsaday oo waxaasi maxay ah xasana iyo wanaaga wuxuu hormarsaday iyo wax laga dabageeyey ama sayi-a iyo xumaan ah wuxuu hormarsaday iyo wax ka dabategeyba ilaa qofkii wanaag jireeya qofkaa wanaaggaa u jireeya ajarkeedii buu leeyahy sida xadiidka saxiix muslimka ku yaalla nebigeenuu ku cadiyay calayh isalaatu wasalaam iyo ciddii ka dambayso ku camal fashana ajarkoodii kaleu leeyahay kuwaana ajarkoodii laga nusqaamin maayo bal iskaba dhaafa ilaahay wuxuu yidhi alinsaanu insaanku calaa nafsihi naftiisa dusheeda basiiratun waa mid ku markhaanti kacaya taadu waxaa weeyaan basiiratuntu taadaas haadaas gaabtaas basiiratu waxaa weeyaan waa lilmubaalaqa sida raawiyatun ee kii wax warinaya loogu isticmaalo kaa werinta badan wa callaamatun tan ku jidhoo kale iyo basiiratun iyo saasoo kale weeyaan insaanku cid kale oo ku markhaanti fudha iyo cid kaleoo wax ku caddaysa intaan balla aadin isagaaba calaa nafsihi basiiratun bimacnaa shaahidu yaa isagaaba ku markhaanti kacay camalkiisu xumaa sancadiisii xumayd waxaasoo dhan markhaanti kale umaba baahna isagaa isku markhaanti furaya waxaa la dhahayaa kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba naftaadaa maanta markhaanti kuugu filan iyo xisaabin walow alqaa haddou rido macaadiirahu cududaaradiis intaanoo kaleo cududaaraha haddou rido xataa maa qubilat jawaabkii gadaal dhig laga aqbali maayo mar haddii halkaa la tegey intou doonoo cududaaraha hadduu keeno xataa laga aqbali maayo laga yeeli maayo intou doono cududaara iyo intou doonoo catow ah haddou keeno ma anfacayso waxba u tari mayso arrintay qiyaamada iyadoo sidaa looga hadlayo ilaa maalinkaasi waa maalin weyn waa maalinka yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida layidhi waa maalinka waataqu اllah waltandur nafsu maa qadamat liqad waataqu llah waa maalinka isagaa wey halkaa iyadoo ay socoto baa waxaa la soo dhexgeliyey qur-aanka kariimka iyo ka sheekayntiisa oo waxaa la tilmaamayaa arrintu waa isku munaasaboo qur-aankan kariimkaa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu cishqisnaa oo u jeclaa yaa oo ugu hiloobayey baa la tilmaamayaa iyo sida kuwan kale aysanba u kala dareemayn ilaahay wuxuu yidhi laa tuxarik ha dhaqdhaqaajinin bihi qur-aanka lisaanaka carabkaada nebi allow litacjala inaad degdegtid bihi qur-aanka darteed qur-aanka markii jibriil lagugu soo dhiibo oo waxyiga dushaada u keeno yaa si aad ugu degdegtid aayadaha uu kuu akhriyay inaad qabatid ama xafidid saysan kaaga fakan adoo ka baqaya amaa halmaanta hadhow ay kaa fakadaan carabkaada ha ku dhaqdhaqaajin kow isagu akhrinayey haa carabkaada ha ku dhaqdhaqaajin oo ha ku qabanin ha ku akrinin maxaa yeelay ballanqaad baan ku siinaynaa inna calaynaa annaga dushayada waxaa ahaaday inna calaynaa dushayadou ahaaday jamcahu qur-aanka jamcintiisa laabtaada aan ku jamcinno iyo wa qur'aanahu qiraa'ataka iya akhrintaada qur-aanka aada akhridid oo aada xafidid annagaa kuu ballan qaadnay laabtaada inaan ku jamcinnana annagaa kuu ballan qaadno nebiguna wuxuu islahaa jibriil intuu afkiisa ka qoyan yahay yaa kasii daba akhri oo carabka kusii dhaqdhaqaajinay markaasaa la yidhi annagaa kuu ballan qaadno fa idaa qara'naahu markaan hanagu akhrino bimacnaa jibriil markuu dushaada ku akhriyo fattabic raac qur'aanahu akrintiisa bimacnaa qiraat qiradiisa raac ee intuu isagu akhrinayo ka joogsoo dhegayso fa idaa qara'naahu fattabic qur'aana uma dabadeed inna calaynaa annaga dusheeda waxaa ahaaday bayaanahu caddayntiisa wixii kaa ishkaal gala qur'aanka oo fahamkiisa aada u baahato iyo macaanidiisa iyo axkaamtiisana annagaa dusheeda weeye inaan kuu caddayno qur-aanka marka dhib badan baa nebigu kala kulmi jiray baa leyi carabkiiyo bushba ku dhaqdhaqaajin jira wuxuu ka baqi jira inuu qur-aanku ka fakado kaasaa aayaadkan la soo dejiyey laa tuxarik bihi lisaanaka ballanqaadyaha markaa ilaahay siiyey ballanqaadyadaas midda hore laabtiisa in qur-aanka la gelinayo wey midda labaadna inuu akhrinayo wey midda saddexaadna tafsiirkiisa iyo axkaamtiisa in loo caddaynayo wey kalla ka jooga wey kuwii gaalada ah mushrikiinta layse alamru kamaa zacamtu arrinku saa sheegateen ama aa malayseen arrinku maaha bale tuxibbuuna waxaad jeceshiin alcaajilata midaan degdegayso adduunyada wa tadaruuna waxaana ka tegaysaan alaakhirata midda dambe oo weligeed joogaysa taasna waa iskaga tegaysaan qole adduunye jacayl uu ku jiraa tihin aakhiro kama walbahaari maysa iyadaana khayrun wa abqaa ah wujuuhun wejiyaal marka aakhira haddii la tago yoomaydin maalinka isaga ah naadiratun waa mid birbiraysa oo nuuraysa waa wejiyadii fiicnaa wey dadkii baa laba qaybood u qaybsamaya fujaar abraar iyo fujaar kuwa wanaagsan wujuuhun yowmaydin naadiratun wey ilaa rabbihaa rabbigeed intii kaana naadiratun tii eegaysoo fiirinaysa wey ilaahay jala jalaaluhu bay wejiyaashaasi arkayaan waxa tacrifu fii wujuuhihim nadrata naciim kuwii la yidhi wey barwaaqaday haysaan wejigoodaa laga akhrisanaya ilaahay baa arkaya bilaa xijaabi taasina wata marka ilaahay waa la arkaya hada huwa madhab ahlisunna inakum satarawna rabbakum xadiidka lagu caddeeyey rabbigiin baa arki doontaa xadiidkii dheeraa qolo muctasilaa baa diidanoo waxay leeyihiin maye maye arkiddan waxa weeyaan wejiyadaasi waxay koranayaanoo macnaha naadiratun waa koranaysaa weeye dheheen hawaab iyo ajar bay koranayaan waxaana la yidhi arrinkaas waa arrin baadila waxba kama jiraan siay ku fasireen maxaa yeelay naadira oo bimacnaha muntadiratuna loogama jeedo meeshan intadara markay tahay xarfu jar baa lagu gudbiyaa halkan ilaa rabbihaa naadiratun baa ta layidhi waxaan leeyahay intadaradu yatacaddaa bikayri xarfiljar xarfuljar la'aantiis buu ku gudbaa laakiin midda naadiratun oo eegidda fiirinta ilaahay la arkayaa waatanoo hadda waa iyada wadata ilaa baa yidhi ilaa ilaa rabbihaa naadiratun ayaa la yidhi marka nadara oo bimacnaa intadaraa hadaarat bikayri xarfi jarin waa inuu ku gaaro wa wujuuhun wejiyaalna yowmaidin maalinkaa isaga ah baasiratun mid weji cabuusan weeya wejiga duuduubays oo wejiga uruurinaysa tadunnu waxay yaqiininaysaa an yufcala in lagu falo bihaa iyada faaqiratun musiibo dhabarka jebis faaqiratun dhabar jebin yaa waxay yaqiininaysaa in lagu fali doono faaqiratun yaa mid dhabarka jebisa wey faaqira faqaar waxaa la yidhaha lafahaas lafdhabarka ah ayaa la yidhaahdaa marka dhabar jebisa in lagu samaynayo taas bay yaqiininaysaa kalla ka jooga doorashada adduunyadan degdegaysa waxa idinka dambeeya u fakera idaa wakhtigii balaqada ay gaadho ruuxdu adtaraaqiya kalxamaha oo waqiila la yidhaahdo waa qofka markii lagu soo xaadiro man kumaa raaqin ku tufaya ehelkiisa iyo qaraabadiisa ay dhahaan qofkii sakaraadka hayey may man raaqin kumaa ku tufaya waryaa ku tufa waryaa loogu yeeraa hebel u yeer oo hebel kale u yeer hebel kale raadi hebel kale raadi yaa waryaa ku tufo oo xanuunkan si uga badbaado loogu yeeraa markay sidaa dhacdo oo la yidhaahdo waqiila man raaqib kumaa ku tufay oo wadanna isaguna uu yaqiiniyo yaa annahu wadanna uu yaqiinay kii lagu soo xaadiray annahu waxaan ku degay bimacnaa maa nazala bih waxa ku degay alfiraaqu inuu yahay faaruqid adduun la faaruqo ehel la faaruqo xoolihii la faaruqo faaruqid iyo tegid inay tahay u ogaado u yidhaahdo waay wedkiisa uu garto oo waltafat isaaqu saaqii iyo dhudhunkuna ku marmo bisaaqi dhudhunka kale qofku markuu dhibaatadaas dareemayo oo laguhu macnaha isku marmaan oo uu firig firig leeyahay sidaasi markay dhacdo ya intaa markii ay dhacaan ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah ayaa yowmaidin maalinkaa isaga ah almasaaqu kaxayntu ahaatay wadiddu iyo kaxaynta addoommada la kaxaynayo faajiriin iyo baariyaal kuwo kastoo ay yihiinba halkaa weeyaan xaggee loo kaxaynaya kuwana jannada kuwana naartaa loo kaxaynaya ilaahay wuxuu yidhi falaa saddaqa ma rumaynin nin baa laga hadlayaa adiguba iska garan ninkaas dadkii yaqaanay tilmaantiisa marka aayadahan lagu sheego waa la garanayaa falaa saddaqa muusan rumaynin qur-aan ma rumayn ilaahay ma rumayn rasuulka ma rumayn walaa sallaa mana tukan abijahal ninkii la dhihi jiray weyaan magaciisa in lagu dhawaaqaaba lagu dhowaado tilmaamihiisa sida loo sheegay tilmaantii la sheegaba isagay ku dhegaysaa tilmaantii la sheegaba isagay ku dhacaysaa walaakinay kadaba waa beeniyo watawallaa waa jeensaday uma dabadeedna dahaba waa tegay ilaa ahlihi ehelkiisi intii kaaba aaday yatamadaa xaaluu faasheertamayo socoda u socon jiray oo la yaqaanay weeye waa isagoo isjajabinaya oo iskibrinaya ayuu qoyskiisa iyo dadkiisa aay ilaahay wuxuu yidhi awlaa halaag dhowaan badan awlaa waa hadal badanta awlaa laka fa awlaa awlaa halaag dhowaan badan laka adiga kuu dhowaan badan ama awlaa halaag dhowaan badan baa laka adiga kuu ahaaday fa awlaa halaag dhowaan badan baa laka adiga kuu ahaaday taa waa tafsiir ama awlaa waylun hoog baa laka adiga kuu ahaaday fa awlaa hoog baa kuu ahaaday ayuha shaqiy waa ninkii isaga ahaaya awlaa laka fa awlaa uma awlaa laka fa awlaa ayaa kuu ahaaday cadaab iyo halaag cid kasta aada uga dhowaansho badan tahay ayaa kuu ahaaday intaasoo kaleoo tafsiirna waa ku jiraan ilaahay wuxuu yidhi ayaxsabu linsaanu insaanku ma wuxuu u malaynayaa an yutraka in laga tegayo sudaa insaankuba wuxuu u malaynayaa bayla yaa in looga tegayo xisaab la'aan soo saarid la'aan abaalmarin la'aan sida xoolaha oo kale bahaa-imta suda waa maxay xoolahan cidna la joogino iska hadimadaayo kale alam yakun wuusan ahayn awel wuu ahaaye nudfatan candhuuf oo min maniyin mani xaggeed ka aatay manigaasoo yumnaa la ganay ama la shubay riximka iyo ilmogaleenka dumarka saa mayousan awal ahayn nudfadaa daciifkaa ee biyahaas liita ah yaa ee riximka lagu shubo mayousan awal asalkiisuu ka soo jeedin uma kaana wuxuu ahaaday calaqatan uma kaana calaqatan calaqadaa ma ahaan maya macnaha wuxuu ahaaday calaqa waa xinjirtaa yar fakhalaqa ilaah baa abuuray fasawaa ilaahaynahu waa simay waa isleeleekaysiiyey waa isku dheelitira fii axsani taqwiimin baa laga dhigay fajacala ilaahay wuxuu yeelay minhu insaankaa xaggiisa azawjayni labadii nooc addakara iyo walunfaa kii labaa iyo kii dhadiga biyihii candhuufta saa ahayd insaankii laga abuuray insaanka halkaa ka dhalanaya qaybna wax labbaa laga dhigay kuwana wax dhadig baa laga dhigay ilahay qudradiisa halkaasaa insaanku ka soo jeedaa insaanka halkaa ka soo jeeda inuu iskibriyo dawgiis maaha hadhowna gadaal sida la arkay u noqonay alaysa ma uusan ahayn ya daalika kaas daalika lilaahu allahaas biqaadirin mid awooda calaa an yuxyiya almowtaa kuwa dhintay inuu soo nooleeyo allaha waxaasoo dhan awooday uu sameeyey inuu wax dhintay soo celiyo mid kara ma uusan ahayn waa yahay wey aayadda markii la akriyo waxaa la dhahayaa subxaanaka allaahumma balaa yaa ilaahu nasahnaantaada inaadan awoodin iskaba dhaafi waa awoodaa macnaha weeyaan xadiidku wuxuu ahaa qofkii akhriya watiini wazaytuun oo soo gaara alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin ha yidhaahdo balaa wa ana calaa daalika min ashaahidiin qofkii laa aqsumu biyowmi alqiyaama laa aqsum kalaa jidhe akhriyana oo alaysa daalika biqaadirin calaa an yuxyiya almowtaa soo gaarana balaa ha yidhaahdo balaa qofkii akhriya walmursalaad oo soo gaara fa biayi xadiidin bacdahu yu'minuuna ha yidhaahdo aamanaa billaah sidaa ha yidhahdo darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab